haatan kusoo dhowaada barnaamijkii jimco kasta aad dhegeysan jirteen ee faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya haaruun macruuf
qabyaaladda laaluush qaadashada qadafka iyo dhacdooyinka oo la boombooniyo waa qaar ka mid a ficillada aan waafaqsanayn anshaxa saxaafadda ee toddobaad walba ka dhaca warbaahinta soomaalida sidee ayaa haddaba qaanuun haga loogu samayn karaa saxaafadda waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo afmeerayo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee toddobaadkan ka socday idaacadda voice of america waxaana barnaamijka igala qaybgelaya suxufiga ruugcadaaga ah cabdulqaadir maxamuud walaayo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed burhaan axmed daahir xogayaha guud ee suxufiyiinta somalilan maxamed rashiid maxamed faarax iyo agaasimaha raadiyo kulmiye cusmaan cabdulaahi guure hadalkana waxaa ku horeynaya maxamed rashiid maxamed faarax oo soo koobaya xaaladda suxufiyiinta somalilan ee sanadkan runtii warbixinta sanadkan haddii aan si kooban idhaahdo waxaa somalilan gudaheeda lagu xidhay ugu yaraan koob iyo siddeetan weriye waxa kale oo la xidhay isagana t c the home cable t c oo albaabada loo laabo muddo dhowr cishaa ka maqnaa hawada waxa kale oo la xidhay wax xarigga marka lagu yimaado waxa kale oo jigdil lagu sameeyey laba weriye oo boorama iyo weriye burca ah oo ay midib tahay gabadh ka tirsan t c-da qaranka waxa kale oo somalilan markii u horreysay ka dhacday dil weriye aan la mid ahayn si soomaali oo kale ah weriyaashii soomaaliya lagu dilay oo kale ah magaalada laascaanood axmedsatin eliyaas faarax oo dhowr iyo labaatantii oktoobar ee sanadkan lagu dilay magaalada laascaanood taasoo ilaa imi taariikhdeedii baarisii socdo ku kasta oo ay maamulka gobolku sheegeen in la helay ama loo qabtay cid qaratay taas ilaa iminka maxkamada xukumin waa gartay si kooban yaa samaynayay xadhigga dilkan ka dhacay laascaanoodse meelo farta lagu fiiqayo la ogaaday miyaa jiroy idinla wadaageen maamulka iyo booliisku
runtii horta wuxuu kasoo fulaa xarigga suxufiyiinta wasiir ilaa iyo askari amar la siiyey ama qaar ay maxkamad xidhaano way jirtaa laakiin inta badan waa mas-uuliyiinta dawladda ka bilow agaasimo ilaa iyo wasiir inta udhaxaysa ama ha noqoto tu madaxtooyada ka timaado amarka madaxtooyada ka baxay sida kebika la xiray waktigaas waxaana inta badan ay ku timaadaa waxa weeyaan war laga sheegay ama feature news laga qoray ama waxay musuq maasuq ama maamul xumo lagu sheego xukuumadda waxa kale way jiri karaan warar qaldamay oo warar been abuur oo kalahoo loo xiday dad oo markii ay raaligelintii ka bixiyeenna la sii daayay inta badan laakiin waxay ka timaadaa waxa weeyaan maamulka markaa jooga ama dawladda isma noqoto ama sii hore talaas caanad haddii aan usoo noqdo dhowr qayboodoo kala duwan waa loo xiray iminkaa dad baa u xiran ilaa iminka wax rasmiyan kuu sheegi kara kamay soo bixin baaritaankii dilka wariyaha axmedsaad waay aad baad u mahadsan tahay burhaan intaana ku iman waxaan rabay cusmaan bal marka hore inaan weydiiyo suxufiyiinta muqdisho iyo kuwa somalilan waad dhegaysanaysa hadda maxamed rashiid maxay wadaagaan maxay ku kala duwan yihiin waxaan isleeyahay waxay wadaagaan inay war tabiyaan oo ay subax walba u kallahaan inay ummadda war siiyaan oy akhbaarta dhacaysa iyo waxa jira ay soo gudbiyaan waxaan isleeyahay inay ku kala duwan yihiin xagga dhibaatooyinka saxafiyiinta somalilan inta badan waa la xidhaa laakiin dilku waa ku yaryahay laakiin koonfurta soomaaliya waxaan isleeyahay qabri maahane xabsi ma ay lahan marka waxay ku kala duwan yihiin xaggaas ayay ku kala duwan yihin xagga dhibaatada loo geysto ayay ku kala duwan yihiin burhaan axmed daahir ururkaaga waxaa hoos yimaada ilaa afar boqol iyo sagaashan suxufi sideed iyo toban suxufi ayaa ku dhintay baa la yidhaah soomaaliya sanadkan dhaawac intee leeg bay u geysatay xirfaddii iyo gudashadii shaqada warbaahinta haruna waxa weeyaan marka uu dil yimaado ama hanjabaad ama cabsi kale ay timaado dhaawac uu dhaco waxaa qasaba in ay si toosa u saameynayso tayada warbaahinta madax banaanida wartebinta arrimaha tafafjirka anshaxa iyo damiirka xitaa weriyaha ay saameynayso waa arrin maaragtay cad oo arrintaa dhacda waayo waxa weeyaan weriyuhu halkii warkiisa uu ku eegi lahaa dareen madax banaan oo aan meel ka baqayn cabsi aan qabin uu ugu soo gudbin lahaa wartibintaas waxay noqonaysaa in uu had iyo jeer isagu isfaafareeb uu sameeyo oo isfaafareebo isagoo naftiisa u baqaya waxyaabo badan ma garanaysaa cabsidaas iyo culayska iyo bresharka haystaa uu keeno warkaas uu noqdo mid markaa dhinac keliyaha ay ka muuqdaan oo dhinaca markaa saamaynta iyo cadaadiska ku haya ee laga baqayo had iyo jeer xaqiiqo badan in laga tago oo la weecdo bay noqonaysaa oo wax badan oo la sheegi kari lahaa oo ay ahayd xirfadda iyo qiyamku in la sheego inaan la sheegin bay noqonaysaa wax badan oo jira magaranaysaa in hoos loo dhigaa imanaysa marka tayadii warka oo dhan baa lumaysa wararki marka waxay noqonayaan warar ama hal dhinac ka hadlaya ama aan dhamaystirnayn oon la fahmi karayn waxay kaloo noqon karayaan warar ma garanaysaa si toosa dadweynuhu u dareemi karayaan in wariyuhu wax qarinayo oo uusan arrinta dabtaa uu ka warwareegayo uusan soo bandhigi karayn tayadii marka warbaahinta oo dhan baa lumaysa arrintaa markii dhacdo waay aad baad umahadsantahay cusmaan haddii adiga aan kugu soo laabto barnaamijka sida aad ku dhegaysatay dadkii ka qayb galay qaar badanoo ka mid a waxay ku doodeen in suxufiyiintu laftigoodu ay maaragtay qayb ku leeyihiin dhibaatada soo gaadha arrintaa maxaad ka dhiilayd walaalow gacaliye arrintaas waan maqlay barnaamijkana waanan ku dhageystay waanan arkay warbixinta hadda ka hore uu ka qoray arrinkaas weriye jamaal cismaan haddana waxaan isleeyahay arrinku inuusan sidaas ahayn oo dhibaatada saxafiyiinta ku dhacda inta badan waxay isu geystaan inaysan ahayn dhibaatooyinkii u dambeeyey ee hadda saxafiyiinta ku dhacay waxaa u dambeeyey qarax weriyaal iyo dad shacaba oo isla fadhiya lala beegsaday waxaa ka horreeyay weriye la gowracay oo madaxa midi looga gooyey marka dilalka saxafiyiinta ee sida bareerkaana waxa uu ku bilowday cali imaan sharmaake iyo mahad axmed cilmi marka ma dhihi karo dadkaas laaluus ay qaateena loo dilay iyo sharuurka iyo waxaas ma melihii sharuurku ma jiro melihii oo hadda dad kusii toogay waa jiraan haba tira yaraadeene haddana dilalka inta badan dadka saxaafadda beegsanaya dad sharuur laga qaatay ma ahan waxaan isleeyahay inta badan dhibaatada ku dhacaysa inay mid ayaga ka tigin inaysan ahayn ee ay tahay mid lagu aaminsanayo warbaahinta dhan lagu aaminsanayo inay tahay sidaas laga aaminsanaanay waayah n waan ku imanayaa maxamed rashiid laakiin dhibaatada sharuurka ayaan bal waxaa idin maqashiinayaa cod aan ka qabtay mid ka mida ee dadkii barnaamijka ka qayb galay nin saxafiya ayuu ahaa oo si cad u sheegay inuu ka mid yahay suxufiyiin badan oo qaato waxaan lagu magacaabo sharuurka aan dhegaysano sharuurka horta siis ereyga sharuur la yidhaahdo waa erey dadku ama saxaafaddu ay u baxsatay oo ah dhaqaalo la siinayo qofka weriyaha kaas oo sababa in qofka weriyaha markuu barnaamij doono in la siiyo dhaqaalahaas hase aad sababta kukulisaysaa ay tahay oo keliya weriyuhu inuusan haysanin wax dhaqaala ah ama hay-adda u shaqaynaya idaacadda u shaqaynaya ma siinayso dhaqaalo wanaagsan trisbor ma haysto ma ku shaqayn karo xaalada jirta wadanka runta waxay ku khasbaysaa qofkii shirki ay qabtaas inuu xoogaagiisaas yarkaa ka qaado mar kasta oo war aad soo qabanaysid ama shir jaraa'id aad tegtid miyaad qaadataa sharuurka mar kasta oo war lasoo qabto ama mar kasta oo shir jaraa'id lasoo qabta ama aan anigu ka qayb galaa inta badan ma dhacdo laakiin waxaa dhacda in la siiyo wariyaasha xataa aniga aan kamid ahay waa wa waan qaatay waa laysiyaan ku okay waa yahay waraysi dheer buu ahaa su-aashaas waxaan rabay marka hore inaan weydiiyo maxamed rashiid maxamed faarax xogayaha guud awrka saxuufiyiinta somalilan ka waran arrintaa sharuurka iyo somalilan haddii ay ka jirto haaruno marka hore horta anigu wariyaasha somalilan shuruurka inay qaataan runtiina ma arag anigu kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii todobiyi tobankii octoobar baan ka shaqo galay wardiiskii looga soo jamhuuriya ilaa imikana saxaafadan ku dhex jira afar bilood oo keliya oo aan abisababa asylum siikaraga maqnaa mooyaane dadka maalinta la bixin ma arag anigu ma inta labaatakaas sano ee dhibay ee aan saxaafada ku jiray meel lagu bixinayo waxaa la yidhaahdaa waa la sheegsheegaa qamaxdaa lagu qaataa somalilan laakiin weli wax aan anigu arkay oo ka jira wariyaasha dee nadiifta ah iyo weriye aan nadiif ahaynba wax uu qaadanayo oo meel lagu qaadanayo anigu bahashaa maarag runtiina waxaan qabaa karaamada saxufiyiinta somalilan halka ay taagan tahay xamaryaha kale laba meelood oo kala duwan bay u eg tahay waxa weeye sideed wargeysa ama afar iyo toban wargeysa kasoo baxa maalin kasta magaalada hargeysa shanna t c baa ka jira gobolada iyo localka inta localka somaliland ka jirta marka laga reebo telefishinada soddobaad ku jira ee soomaalidu kale leedahay soomaaliya laga leeyahay runtii arrintaas anigu ma qabo waa la sheega marka ay dadka reer somaliland waxay dhahdaan marka wararka wardiis ama idaacad ama ama t c hoos dhaco laaluus ba laakiin shuruurka la sheega iyo qamaxda oo lamida waqooyiga luqada lagu yidhaahdo midnaba meel laga qaadana ma arag mana aaminsanin waa in gartay la qaato somaliya laga qaato waa gartay maxamed rashiidow qamaxdu ma sharuurba mise waa wax ka duwan sharuurka ayay ku yidhahdaan laakiin qamaxda waxaa lagu sheegaa weli ma arag dadkan ku sheegayo Wa- waqooyiin bay shuruur ku tahay in eh, qamax lagu sheego laakiin wax qaatay iyo meel lagu qaatay iyo meel lagu bixinayo midna ma arag labaatankaa sana joogay saxaafadda somaliya waayahay waxaa inagu soo biiray cabdulqaadir walaayo oo ka mid ahaa dadkii barnaamij ka qayb gelayay laakiin nasiib darro telefoonku inoo bixi waayey cabdulqaadir may maqlaysaa ha haarun waan ku maqlayaa waayo aad baan uga xunnahay inuu telefoonku bilowgii barnaamijka uu noo soo geli waayey hadda waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirto markaad qiimayso saddex qodob kusoo koobta adoo hadalkaaga soo koobaya dhibaatada ugu weyn ee saxaafadda soomaalida saamaysay tayadooda iyo wartabintooda iyo kalsoonida dadku ay ku qabaan maxay tahay Ah, bismillahi raxmaan raxiim Ah, eh, asxaabta kulli waa salaamayaa Eh, waxaan rabaa inaan kusoo koobo keliya meesha eh, howl kastoo la qabanayo waxay u baahan tahay marka horeta aqoon u baahan tahay marka meesha waxaa moodaa inay aqoontu yar tahay Eh, howl aan aqoonteed lo- qo- aysan jirinna eh, maxaa hayto Eh, waxaa laga fili karaa wax kala dhiman oo aan buuxin runtii marka anigu waxaan u nisbeynaa keliya aasaas waxaa u ah maxaa hayto eh, aqoon la-aan ama ha noqoto dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sare ee oo intaasato labiyo tobanka sano maxaa to secondary schoolka lasoo sameeyo si caadiga loo soo sameeyo si academiga loo soo sameeyo ayaa meesha hortala ka maqan ee burburkaana keenay runtii waa wax kala dhiman wax haddii kala dhiman yihiinna meeshii loo baahnaa ma gaari karto runtii marka eh, waa waa maxaa ahaye to eh, howl howl aada u hooseysa weeyaan oo tayadii eh, aqoonta laga rabay ka maqan marka eh, quality ahaan meelna ma gaarsiisno badanaa warfaafinta ama warbaahinta waxaa lagu tilmaamaa doorkeedii inuu yahay waxbaris eh, xog xog xog bixin iyo madadaalo marka madadaalada qaar waxay u haystaan inay heesaha keliya oo yihiin waxaa lagu madadaashaa waxaa waaye barnaamijyada iyo maqaalada iyo qormooyinka wacan oo maxaa ahaye dadka dhegeysigooda ay ku raaxaysanayaan oo ay aqoon ka kororsanayaan ayaa maxaa ahaye madadaalo ah runtii Eh, xogsiinna hadda waxaa waaye information oo buuxa oo aan kala dhinayn in maxaa ahayeto la maxaa ahayeto dadka loo daaliyo Eh, midan kaleto oo maxaa ahayeto waxbaridana hadda waxaa weeyaan Eh, dadka warbaahinta ka shaqeeya waxaa waxaa la mujtamaca waa dad wax dheer oo aqoon dheer oo baxsi samayn kara oo baaris samayn kara oo maxaa ahayto waxyaaba aan ah, dadku aysan ogeyn u keeni kara hadda aniga waxaan kusoo yacni eh, joogay labaatanka sano waxaa maraan joogay dadaa hadda waxay iska barteen kelmadda media iyo waxaa moodaa wax uun lagu celceliyay iyo waxay noqotay meel lagu kala baxo laakiin mujtamaca waa ku lumay runtii marka waxaa weeyaan waa runtii khasaarinteeda leeg waayo Ya, waana malahabaabin haruno horta ma ku dhex geli karaa walaalo dhammaantood ka raalaya haa maxamed rashiid walaal horta laba faqo oo soomaaliya iyo somaliland kala duwan wey horta saxaafaddu haddii sida fiican loo isticmaalo iminka somaliland marka nabadda la dhiso ee odayaasha dhaqanka nabadii sameeyo heerka dowladnimo la sameeyo saxaafaddu waxay ka qayb qaadan kartaa dib u dhiskii horumarka dalka somaliland dhowr iyo sagaashanadii waxaa jiray in dadku hubsiteen hubka waxyaabaha ka dhigay ee qofka in uu article qoro oo uu een, cadashadiisa ku gudbiyo article haku bil ka samayn lahaa qayb bay ka qaadatay ka labaad annaga somaliland iminka qofna idaacad iskama furan karo t v na iskama furan karo joornaal lama furan karo ilaa uu ruksada ka qaato xukuumadda waxaa dhacda xamar in iminka raadiyo ama qalabkiisa la iskaga qaato oo loo dhaca gurigii iyo maharadii iyo xafiisku ahaa ama telefoon inta wasiir udaan degeni ku amro uu yidhaahdo meherada ha la xidho ay ku xidhanto halkan ma dhicin weli meherad alaabkeedii inta la qaatay la xidhay oo la qabtay xitaa waktigii dowladii hore maamulka horyaala xibsay raadiyo aan ogolaashay dalka haysan oo horyaal la odhan jiray waa gartay oo la furay saxaafaddu waxay jiri kartaa oo horumar samayn kartaa marka meeshay nabdoon tahay waaye maxamed rashiid marka een, waan sii wadi doonaa barnaamijkaad dhegaysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb gelaya oo ku jira khadka cabdulqaadir maxamuud walaayo burhaan axmed daahir maxamed rashiid maxamed faarax iyo cusmaan cabdulaahi guure mar kale barnaamijka haddii aan sii wadno waxaan u gudbayaa gebagabada qodobada badankooda waan ka hadlay waxaan aad u jeclaan lahaa burhaan axmed daahir maadaama ururka suxufiyiinta adiga aad matashid sidee Ah.
qaanuun loogu dejin karaa haga saxaafadda ma dejiseen qaanuunkaasi haddaad dejiseen muxuu u fuli waay haruno haddii waktigiisa maxayo qodobkii hore oo iminka gabagaboobay waxaan wax yar iftiimin lahaa xagga kusaabsan xagga aqoonta marka waxa weeyaan aqoontu waa shay muhiim oo xirfada looga baahan yahay laakiin waxa weeyaan saxafiga hadda cabdilqaadir uu tilmaamay oo kale aan aqoonta lahayn oo laakiin mihiradii jecel oo doonaya inuu shaqadii qabto oo kale waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay cidda magaranaysa markaa warbaahintaasi mas-uulka ka ah ee doonaysa warbaahinteedu inay magac yeelato sharaf yeelato dadweynaha ay dhisto waa inay warbaahinta horta hadaf leedahay hadafkaas marka cidda gaadsiin karta oo ku shaqayn karta inay xulato ayaa loo baahan yahay marka haddii wariyihii uu yimaado oo aan la qiimayn oo aan guidelines uu raacayo oy jirin oo laana halkan haddii aad u leexato waxa weeyaan waa xadgudub wadada toosan waatan oo idaacadayada iyo nidaamkeenu sidaan weeye haddaanay taasi jirin waxaad dhici karaysaa waxa saxafiyiintu ay sameynayaan horta in sax loo arko ay isaga daydaan dhibaatada markay ku jirto waxa weyaan saxafiyiintii hore ee wax bartay ama warwaayarnimo badan kasbaday sida cabdulqaadir oo kale iyo waxa weeyaan dalka horta way ka baxeen intooda badan boqolkiiba sagaashan wax ka badan dalkii way ka baxeen haddana marka bakuun baa soo baxay yani marnaansho ya marnaanshahaas waxay noqotay marka in maadaama ay warbaahintii jirto cid buuxisa qasab bay noqotay burhan cabd cabdiqaadir walaaya dabcan waa ka jawaabi doonaa laakiin haddana waddan kastoo caalamkaba iyo shaqo kastooo la qabanayo dad weligood shaqadaasun haya ma jiro oo waa la ystaba socdaa oo mar walba jiil cusub baa soo baxa laakiin de jiilkaas waa inuu xirfadii iyo aqoontii waxaan ku qabanayo waqtigay qaadanaysaa sooma waqtigay u qaadanaysaa aan leeyahay marka isbedel baa socda waa isbedelayaan oo waxaa dhici karta cabdiqaadir waktigii uu joogay ama sanadihii ka horreeyay iyo maanta farqi weyn baa jiri kara xagga anshaxa iyo warka miisaankiisa marka weyn waxaan ku qabaa waaye cabdiqaadir qodobkaas maxaad ku dari lahayd furaan waa saaxiibtay waana wada shaqayn runtii oo hawshan waa isku soo gaarnay warbaahintan wax hawsheeda laga laga baxa ma aha runtii oo hadda lafteeda hataa waxba aan qoraa oo aan websayada soomaalida ku qoraa runtii oo aada u taabanaya warbaahinta gaar ahaan weliba doorka warbaahinta ay ku leedahay isbedelka mujtamaca kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa yani sida warbaahinta ay u dhalin karto agenda oo maxaa ahayeto heer qaran ah oo dadku yani ay yani nalka ugu gaari karto kaasna uu noqon karo yani problem dadka ay ka yani uga bixi karaan mushkila haysataa waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo ka bixidda marka waddanka laga soo baxay macnaheed ma aniga inkastoo aan maqna haddana waa ku noqnoqdaa muqdisho midda egta waxaa weyaan maxaa ahayto hay-adda warbaahinta bariga afrika faraca soomaaliya oo anigaan guddoomiye u ahay oo ilaa hadda guddoomiyennimadeeda aan aan weli hayo anshax saxaafadda tii ugu horrey toddoba iyo labaatan qodob oo ku saabsan arrimaha maxaan ku sheega anshaxa ayaan soo saarnay sidaas sideed iyo lix iyo labaatan ama toddoba iyo labaatan ahd aan umalaynaya waxayna ahayd yani marka afrika loo fiiriyo qodobada ugu badnaa oo warbaahinta loo isticmaalo anshaxeeda marka xaggey ka baxeen qodobadaas oo la qabta shaqo kasta oo la qabto ama qofka dhaktar ha ahaado ama ha ahaado macalin ama ha ahaado garyaqaan ama ha ahaado qaali ama ha ahaado maxaa ahayeto injineer ama wax kasta ahaadee shaqo aan anshax u baahnayn horta ma jirto shaqo oo qof qabtaaya oo anshax la-aana oo anshax aan looga dhaqmayn ma jirto runtii waaya cismaan cabdullaahi gure haaruna waxaan rabaa horta wax badan ayaa jira oo haddii alla ku run yahay in laga run sheego loo baahan yahay walaalkay oo kasoo hadlayay somalilan markaan fiirino magaalada muqdisho waxaa ku taalla in ka badan labaatan idaacadood wargeysyo badan t v-yo badan websaytyaha aada u tiro badan marka in laisbarbar dhigi karo ma aaminsani oo waxaan isleeyahay xagga saxaafadda inay hadi uga tiro badan tahay somalilan ma ogaani hal raadiyo madax banaan oo ku yaala hargeysa taas markaan kasoo gudubno xagga qaladaadka dhacaya waa run oo aqoonta waa u aaneyneynaa laakiin haddana dhibka jira in la garansado ayaa lagaba maarmaana hal weriye markii la dilo inta weriye ee magaaladaas magaca kuleh ama haddii alakura ugu tayada fiican dalka way ka cararaan markaasay haddana hoosi laga soo bilaabay noqotaa qof kale markii la dilo intii lasoo kobciyey ayaa haddana dalka ka baxda ayagoo intaasoo dhibaato ay jiraan ayaa haddana inta badan waxaan isleenahay qaladaadka ka dhacaya iyo haddii alakura waxqabadkoodu inay kala badan yihiin oo aan isleenahay dhinaca wanaaga ayaa fiican qaladaad waa ka dhaca soomaalidana waxay tiraahdaa wax la yiri waxaasaa la yiri wada nin soomaali weydiisan maayo hadduu ugula soo wacdo weye iyo ha haddaan idhaha anigabaa waalan maxaa wacay waxaan beenayn wowsa ii wadin ummaddu warbaahintii ay been ku barato wax tixgelina kadib ma siinayso oo warkeeda ma rumaysanayso waa si fiican aan u gartay maxaan ku idhahdaa haruna waxaan soo koob soo koob maxamed rashiid labadii kun iyo afartii heer saxaafadeed ka kooban labiyo saddex qodob oo ay ansixiyeen guddiga golaha wakiilada ee baarlamaanka iyo guurtida madaxweynihii hore daaryaalo kahina uu saxeexay wuxuu leeyahay anshaxii anshax marintii iyo sidii weriyaha lagu noqonayo sidii loo heliyey sidii marka maxkamadu ay magaliga jiiska uga qaadayso runtii kiisas xukuumadan ay ka qaaday iyo xukuumadii horeba way jiraan heerka saxaafadda annaga dhibaatada u badane aasita somalilan waxa weeye in aanay la sugin xarigga wariyaha xeerkii iyo shuruucdii dastuurka iyo xeerka saxaafadda inaan loo marin oo la xiro wariyihii halkii ay ahayd in maxkamadda u yeedho dabeetee haddii warkii been noqda uu beeniyo meeshii ku beeniyo ama uu ka bixiyo magdhow xeerkaasi wuxuu shaqaynayay labadii kun iyo afartii ilaa iyo maanta wa waa gartay laakiin su-aasha meesha ku jirta waxa weeyaan haddii xeerku uu degan yahay dowladduna ay ku eedeynayso ay saxufiyiinta u qaqabanayso ay ku tuhmayso inay ka baxeen aanshixii iyo xeerkii deganaa maxaa keenay marka dhibaatada siddeetan iyo kow suxufi in la xiro waxa keenay iminka labaiyo labaatan saxufi isla maalin keliya ayaa la xiray waxaana lagu xiray feature news aan anshaxa ka baxsanayn oo laga sameeyey maamulkii hore iyo maamulkan dambe cara ay xukuumaddu la sii kari weyday aroorta inay maxkamadda uga yeerato un baa lagu xiray dhibaatada ugu badana somalilan ka jirtaana waxa weeyaan askarta iyo dawladda aan ku dhaqmayn sharcigii qof kasta oo aan ahayn xitaa saxufi oo somalilan u dhashay waxa haddaanu gacanta kula jirin dembi ama dhiig aanu geysan ama aanu firdambiyeed gacanta kula jirin waa in si sharciga waafaqsan maxkamadda usoo geysaa yeermo ama qabasho okay waayahy burhaan hay wax badan waxaan ku raacsahay maxamed rashiid arrinta ku saabsan xeerka markay timaado iyo fulintiisa waxa weeyaan soomaaliya oo kale markaanu eegno xeerka saxaafadda waxay ahayd in dadka daneeyayaashaahi ay ka fakeraan oo ay isla dhigaan oo ay qoraan marka waxaa jiray labada kun iyo toddobadii kale dawladdii kumeel gaarkaaga federaalka iyo ururka saxafiyiintu waxaan ku heshiinay markii muddo badan muran uu jiray inaanu xeerkii ka wada shaqeyno oo kaalinta liidka ah ama hogaanka anagoo hogaaminayna arrintaas marka hore dawladdu way naga yeeshay laakiin waxaa dhacday markii xeerkii sidii aanu islahayn dantu way ku jirtaa oo lagu horumarin karaa saxaafadda ay dhamaatay baarlamaankii processkii sharciga ahaa ee lagu ansixin lahaa inuu mara ay ahayd in wax badan inta laga bedelay la keenay xeer runtii loogu talagalay in uu aada ugu istaago oo uu dawladda u controlsho warbaahinta iyo xagga xorriyadda fikirka taas marka anagu waynu diidnay ilaa haddana mar dhow waxaa ka jiray ilaa iyo markii la joojiyey oo dawladda dib ay u aqbashay in xeerkaasi la laalo waxaa ka jiray in magaranaysaa aanu diidanayn arrintaasi inay socoto laakiin waxa weeyaan sida maxamed rashiid sheegay xitaa ta la isla ogolyahay waxa la isla ogolyahay ee caadiga ee qofka muwaadin ah uu xaqa u leeyahay ee xorriyadda madaniga marka saxaafadda qof soo eedeeyo kale ma aha in magaranaysaa askarigu iska xiro meeshaan marka waxaa jirta maamulada soomaalida in ay ka wada siman yihiin askariga wasiirka ma guddoomiyaha gobolka maayar hadduu yahay madaxweynaha cid kasta oo dawladdaasi awood ule waxay xaq u leedahay waxay awood u leedahay xaq uma lehe awood u leedahay inay weriyaha iska xirto xarunta ay weerarto sharciga gacanteeda ay ku qaadato siday doonto iyagu sharciga ay u dhigaan sida iyagu ay rabaan hase yeeshee kuma kalsoona garsoorka waay aad baad umahadsantahay burhaan gabagabadii barnaamijkan ku dhowahay laakiin su-aal baan rabay inaan weydiiyo cabdulqaadir walaayo sidiisaba qaanuunka ama anshaxa saxaafadda ma waxay tahay dowladdu inay u dejiso saxaafadda ama ay lugba ku yeelato mise waa inuu saxaafad gaar u ahaada waxaa weyaan mar marwalba xaaladda ayaa jirta mar waxaa jiri karta jointly ama wadajir in loo sameeyo ama cid inay draft soo samayso marka kabacdina soo bandhigto lagu dul doodo kabacdina waxa laisla ogolyaha ay soo baxaan taas waa mid hadda barnaamij xaaladda annaga aan marayno yani waxa weyaan xaalad saamaxaysa in in wadajir loo soo saari karo runtii anigu waxaan xusuustaa dawladda carta brogram waxaa jiray oo xeerka saxaafadda oo dawladda ay soo saartay somaali low society ayaan la tashanay waxaa laga soo saaray markay ugu yartahay ilaa maxaa ahayto dhowr qodob oo runtii toban ka badan oo aan la jaan qaadi karin xorriyadda saxaafadda iyo iyo wixii lamid ah runtii marka waxaa weeyaan in wadajir loo saa loo loo soo wada saaro iyo in dhinac inta uu soo saaro draftka lasoo sameeyey laga doodo haddana sida hadda burhaan uu sheegaya waa suurtagal marka approval la rabo in baarlamaanka looga sameeyo oo entity ka tirsan warbaahinta aanay markaas joogin oo xaqna u lahayn inay doodaha baarlamaanka ka qaybgalaan ama ay fiiriyaan ayaa waxaa wixii wixii laysla ogolaaday wax ka duwan ayaa ayaa soo baxa waana maxaa ahayeto nidaamyada maxaa ahayeto sida badankood ay yeelaan runtii laakiin anshaxa anshaxa waxaa weeyaan saxafiyiinta laga rabaa inay samaystaan una qoolnaadaan runtii laakiin aniga meel anshaxa looga dhaqmayna maan arag haddana aan kula hadlaayo social media waxa la yidhahdaa ama warbaahinta madaniga ah oo facebook uu ka mid yahay nin website leh ayaa wuxuu soo saaraya link uu leeyahay sheeko saasaa ku taalla ka eeg markaad gasho wixii waxaan haynaa ku jiro runtii waxaa marka dambe todhaynada ii sheegeen gelidaas la gelayo oo tigta adigaa siinayso ninkaanat inuu xoogaa yaro lacaga meelaha uu ka helay runtii marka qaarkood waxaan meesha ku jirin ay keenaan qaar yani wixii ay ku sheegeen maxaato liidka ama adika titleka marka gudaha ka doonta aad ka weynaysaa runtii marka waxaa moodaaba macaash runtii aad oo hadda yani ceeb ah runtii yani qofkii inuu been sheego runtii ayaa ayaa markaa soo baxda waad mahadsantahay cabdiqaadir laba su-aalood baa horta ii dhiman waxaan rabaa eerka haddii aan ka hadlo sida loo samaynayo maxamed rashiid soo koob walaal cusmaan baan rabaa inaan u tegey hayo xeerka haddaan ka hadlo sida loo samaynayo annaga waxaan ku samaynay warbaahinta iyo xukuumadda waxaana loo gudbiyey looyaro iyo golaha sharci dejinta waxaana laga soo qaaday wadamada dimuqraadiyadda xilkul qowlka ka hirgalay oo africa ay ka mid tahay south africa iyo xeerarka kale ee ingiriiska iyo dawladaha maraykanka darba waxbaa laga soo qaatay waxaana lagu daray anshaxa islaamka waxyaaba aana saxafiyiinta muslimiinta diinta u banaynayn baa jirta ama inuu qof qaawan sawiro ama uu qof cawradiisa wax ka sheego ama uu si caadiya u caayo saasaa lagu samayn karaa xeer ka dabata markaasi baarlamaanka qaybta sharci dejinta ay ka doonaysaa ansixinaysaa saasaan anaga ku samaynay kasomaliland labada kun iyo afartan ku hirgalay waaya kadibna wuxuu yaallay baarlamaanka waaya mahadsantahay cusmaan cabdulaahi guure n sharci ama qaanuun la sameeyo o la dejiyo qaanuunna fara badan baa yaala sida la ii sheegay oo ururo kala duwan ay sameeyeen ma soconayaa xilligan warbaahintu ma fulinaysaa dhinacyada kale ee khusayso ma fulinayaan ma ka fulayaa soomaaliya ama muqdishoba xilligan dadku wax qabanaya hadday ogaanahayeen ummaddan waxa waaye biniaadanka waxaa ku jira dad aan cab aan xishooni laakiin cabsada marka haddii wax qabanaya oo sharciya oo degsan ay ogaanahayeen waxaan isleeyahay qalabaadka qaar ma uusan dhaceen marka xadgudubku inuu aada u yaraa lahay midda kale waxaa hataa wanaagsanaa lahay magaca saxaabada sababtoo ah hal idaacad qalad ka dhacaya waxaa laga yaabaa warbaahintii oo dhan in loo aadeeyo oo la yidhahdo saxaabadii waa qaldan tahay qaladkaasay samaysay warkaa beenta ay sheegtay cidna inay ku xadgudubtay marka waxaan isleeyahay ciddii qaladkaas gashay oo ku koobnaa lahay oo haddii alla kuuran yahay haddaan wax laga qaban xataa ugu yaraan lagu aaday lahay oo la dhihi lahaa qodobkaasi qodobkaasi ku xadgudba arrintaas waxaan isleeyahay wax weyn ayay qaban lahayd okay waa yahay waan soo gabagabeynayaa burhan soo koob aada u soo koob xarunu qalad wuu dhacayaa iminkana wuu dhacaa wuuna dhici doonaa mar walba u dhici doonaa xataa saxaafadda sharciga iyo kala dambeynta iyo nidaamka haddii la sugu iman doonaa laakiin arrinta meesha ku jirta waxa weeyaan markii khalad dhaco in la helo nidaam habboon iyo garsoor wax saxa in la helo oo ka daba taga oo wixii dhegeysta oo si cadaalada u dhaca weeyaan marka waxa weya anaga dhibaatadana haysata ka saxafiyiinaan ama ka ururahaan waxa weeyaan haddii xadgudub dhaco oo kale ama media dhexdiisa ay ka dhacdo ama xadgudubkaas nooga imaanayo cidda awoodda leh ama dawladda nooga imaanayo waxaanan helaynin garsoor ayaan iman oo cadaalada oo wixii kala hufa oo dadkii ku kalsoonadan ayaan dhacin waxaa kaloo jirta waxaa loo baahan yahay markii anagu aanu sharcigeena samaysano ama aanu sidooda tusaale aan soo jeedin waxa weya guddi loo cawdo oo maaragtay arbitration committee ama maratay complaint committee in la sameeyo waxa weeyaan xukuumadihii kuma kalsoonaanayaan had iyo jeer waxay doonayaan dhaqankii hore ee caburinta iyo militariinimadii wax walba xukuumaddii ay controolaysay inay had iyo jeer waxay controlsho xaggoodii marka arrinta ujiitay anu marka waxaa tale ku talinaya waxa weeyaan waktigan sida suurtagalka maadaama kalsooni darra ay jirto in sharciga la sameynayo oo media lowga la doonayo in saxaafadda uu nidaamiyo in dadka faamiliga oo dhami ay ka qayb galaan oo saxaafadda ugu horeyso sharci yaqaanada ku jiraan dadweynaha maarata sectorska kala duwan ay ku jiraan iyadoo laga eegayo mar u kasta danta dadweynaha laga eegayo waayo saxafiga mas-uuliyadda koowaad waxay ka saaran tahay waa dhegeystayaashayda maaha naftiisa xaruntiisa maaha dawladda maaha cid kale kama saarna waxay ka saaran tahay shacabka marka dadkaasi sida ay rabaan warbaahintoodu ay noqoto iyo muuqaalka ay yeelanayso iyo ilaa iyo xadka ay doonayaan in xoriyatul fikirka uu noqdo iyo waxa laga reebayo oo xadidaadaha la doonaya in la soo rogi karo inta ay noqon karaan waa in dadweynuhu ay ka qayb galaan iyo dhammaan danayaashooda aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaan ku soo gebagabeynayaa tix yar oo uu tiriyey abwaan cismaan cabdulaahi guure tixdaas wax yaraan dhegaysano haddii aad weriye tahay waddani daacada ahaaw haddii aad weriye tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba af lehe warkaad sheegaysa hube haddii aad weriye tahay waxyeello adoon qarayn wanaagga u heeliyo shacabka wehelkiisa noqo haddii aad weriye tahay caddaalad weligaa ogow haddii aad weriye tahay adoon cidna weerarayn xaqiiqda ka waabanayn warkaad sheegaysa hubi warhooy weriyow run weri haddii aad weriye tahay xilkaa weyneed sidiyo shuruucda warfaafintiyo akhlaaqda wanaagsan dhowr haddii aad weriye tahay weriye waajibkaaga gudo warsame weriyow ahaw warhooy weriyow run weri aad baad u mahadsan tahay cusmaan cabdulaahi guure tixdaas adigaa tiriyey hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo goor maad tirisay maxaad u tirisay waxaan u tiriyey oo igu kalifay de maalin kasta waxaa laga yaabaa wariyaasha qaladaad badan ayaa ka dhaca markii qalad ou dhaco oo ciddii qaladka ka tabanaysana waxaa laga yaabaa inay weriyihii koosu weeraraan oo se sharciga la beegsan isla markaasna warbaahintii oo dhan waxay hal mar wada dhahaan weriyaha xaq dhowr weriyaha xaq dhowr hees la yidhaah ayay wada saaraan laysma weydiiyo weriyow dadka xaq dhowr marna ma dhahaan marka inaan balaan wariyaashii aan dhinaca kale ayagana la waariyo oo haddii aan la tuuran yahay ayaga laftirkooda inay ummadda xaq dhowraan inay tahay taas ayaa igu kaliftay marka waxaan dhihi lahay akhlaaqda wanaagsan iyo qof aan edab lahayn anshaxa saxaafadiyo ummadda ma ilaaliye afkaa furan waa inkaa
dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaad kuna waa naga intaas waxaan aad ugu mahad celinayaa martida barnaamijka cabdulqaadir maxamuud walaayo burhaan axmed daahir maxamed rashiid maxamed faarax iyo cusmaan cabdulaahi guure intaaynu ku kulmi doonna barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo doodaasi nala socodsiinayey barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a